madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali khayre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ay kaa mas-uul ka ah waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay koo jiro lacagu ay naga maqto sagaal bilood ee lacagu naga maqnaaday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood ou naga maqan yahay intaas waxaan ku uhi waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar noomaqan raashin noomaqan nag naftay mishaarkumaan dhib mal laakiin olool faaruq edna baahan hamiinkii waakii buur elo soo jiifaday salaasuwa beled soo jalay garaankii buur elo niigseenji waayn maqaayada diinku waayn afar bilood xuquuq noomaqanta baas walba ma igaran laakiin raashinkii un la niikariin jid oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan lamudkun tobni afar bisha tobnaad oktoobar baraakoyn afarti iyo ahayd liti beled soo jal shan sane afar bilood baraawajoogi wasiir isudhaa madaxweyne hal mar nii kooy hal mar madaxweyne kooy jaakiinul baraaw la qabso jir ilaa shirtuur wasiir ku-xigeen gaashaanlig idunbaa niikoy walaa niisii man idha baas latan ka mani amar ka hunguri nagadaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u malaynaya reer baraawa marka anama ciidanka annaha dhib noo gooniya oo noo dheeraa jira macnaha shan sano oo aan baraawo joogno waxaan u malaynayaa hal sano oo aan birri faysankuna afarta sano oo kale berri wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wadda ama aanan haysan macnaha waxaan gelaynaa bad berri ismaanan aqaanin meeshaan hadda aan taagannahay oo xeebka oo aan taagannahay afartan iyo shan baan ku tabaynaa oo dhiiggayniya oo garabkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawadala marka qaaraan indho hori ku waayey qaaraan xibno hori ku jaban yihiin waa ayaalin dawlad aan saakayo macnaha waxaan isku qancinnay dawladdayna iyo tabarteena iyo itaalkeena intuu leeyahay macnaha qof aan saaka uga dacwoohayn oo gooni ma aysan jirin afarta afar walxaatoo noo dheer oo saakay aan isleeyahay ciidanka waa uga duwantaya jirta waa baddaan afar sano oona birri aanan isaqanin waxaa nasiib xumo ah oo intaas dheeriya iyadoo awal annaga mushaarkeena boqol dollar ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo weli ka cabanaya boqolkan dollar iguma fulna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka boqolkii dollar aa saaka dood ku jira oo laba askari oo uu midna yahay berimo waardiyo midna uu yahay sugunta waardiyo in ninna waayo ninna uu helo waxay yidheen waxaa furmaha ku sugan waa siinay waana askari dawlo wixii kalena waa malaamiley waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oon anugu ahay oon kucadahay oo labadooroo soomaaliya dhexdeeda ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxaa la yidhi waa malaamiley uma diiwaan gashana ninkaan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arrintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweyddiiyaan waxaana u sheegayaa muddo afartan siddeed saacadood haddii aynan ka soo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta shan sano baraawa ayaan wax ka qabtay iyo dhowr bilood afar bilood waa xuquuqla'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsaneen qallajinaan farmashayaasha ka daynsanan marka waxaan rabaa annagu intaasaan u soo dhabar adeegnay gabar ma kufsan teleefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaariifahoo yar cid wax naga tabahaysoo baraawo joogta ma jir nimanka midlida qarofan halkaas la roga haddii aan ambareeso tagno boqol iyo konton qofooday gowracaya
mayka abadaana dawladda soomaaliya koreeya madaxweynaha farmaajo oo kuxiga xasan cali kheyre oo guddoomiyaha baarlamaanka kuxiga oo kuxiga mayle wasiirka gaashaandhigga oo taliyaha ciidanka kuxiga oo abaanduliyaha kiiga ka abadaan sababtoo ah may weelay degmada baraawe may roognay shan sina iyo shan bilooda roog unto ka hor maaragtay inti shanta sino ka hor qaylimaha ku weerin wala hadda qayladaan ku weerti may waha dawladdii afar iyo labaatanka samay sheegaase miidiyaka sheegaase intii unu mishaarkaana qaadan oo garaamkaana qaadan beena noo sheegtay garaamna ma qaadana mishaarna ma qaadan afar bilood aan hadda kii lahdaa afar bilood ciidanku unta tahan kulli lan hadda maaragtay jabbariis oo liinkaryaa jikilaga karyaa ma jir